alxamdulillah awal allah subxaanahu wa tacaala aan u mahad celinaynaa inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun awalan waxaan aada iyo aad oga xunnahay horta maxay dhibaatooyinka maanta ka dhacay jannaale nawaaxigeeda khaasatan maxay ahayd wadadan dulmarto kanaalka sayle dad beerahooda tabcanaya iyo dad iska wadada socday ay macnaha hoobiye ay soo tuureen nimankan ugandheeska meesha joogo oo dadkiina ay ku baaba-een waxaan leenahay intii ku baaba'day oo ku dhimatayna ilaahay subxaanahu watacaala shahaado waa ilahay shahaadadu ha ka aqbalo naxariistii jannana ilaahay subxaanahu watacaala allah siiyo intii ku dhaawacantayna allah bogsiiyo macnaha waxaa meesha hadda isla goobtaa ku geeriyooday dad oo gaaraya ilaa shan qofood qaar madaxa ka go-ay qaar micnaha dhexda ka kala go-ay muxagii kakala go-ay qaarna micnaha maxay hadda gacmihii waxsaas laga helay oo hadeertaan maxay ahayd dhibaatooyinkaas sidaas ay u jiraan marka insha allahu waxyaabaha maxaa sababay marka dhibaatada dadkan soo gaartay dhibaatooyinka waxaa hadda sababay maxay ahayd maanta nimankan niman arxan darro meesha iskaga joogo maalin walba micnaha madaafiican meelba loo dayan iska ridaaya waa dadkii hadda beeraha waxaad arkaysaa si loo tabcada ma lahan beerihii dadkii cabsi ayay meeshii ka jirto ma laysu socon karo gaadiid magaaladii kama dhex socdo ma gelaayo dhibaatooyin jiro oo hadda kusoo kordhay ayay ummadii tahay yacni waxaad ka hadlaysaa ciidamada shee uganda kusoo duulay jannaale haa si fiican ayagaas ayaan ka hadlayaa marka dhibaatooyinka intaa ayaa ugu badan maanta geerida ugu badan micnaha maxayd maanta ama ugu murugada badan ayaa jannaale ka jirto dhibaatooyinkaasa hadda bulshadii oo dhan ay micnaha la argagaxsan tahay marka maxay ahayd dhibaatooyinkaas ayaa hadeertaan taagan oo dhimashadaas iyo dhaawacaas leh dhaawacii ilaa waxaana loogu soo sheegay hadeertaan saddex qofood oo micnaha diyaarad elacabtar ay u imaatay oo ka qaaday dhimashadiina micnaha maxay dadkii oo dhan qaarkood aan la garan waayey qaarna micnaha in la arkay micnaha maxay oo la sheegay hadda kanaalka anka dad in laga raadinayo dhib badan ayaa iska jira oo ummadii hadda kusoo kordhay waayahay bal ka warbixi degmada jannaale ama magaalada jannaale waxay ka mid ahayd magaalooyinka ay ka talin jireen xarakada mujaahidiinta al-shabaab isbedel sidee ah ayaa ku yimid kadib markii ay kusoo duuleen ciidamadan magaalada horta magaala iska degan jawigeeda aada u deganaa ganacsigeedii tacabkii beeraha dhinac walbo hadday ahaan lahayd maxay ahayd magaalo istraatiijiyad oo isku kala xirto gobolada dhan ayay ahayd oo baabuurta caadi u kala dhex marayso u kala goshto hadda waxaa arkaysaa magaaladii oo dhan dhinac walba way ka go-an tahay wax gaari mari karana maleh wax isu socdana maleh mooto aan dhex qaadi karin wax dhex mari kara inaysan jirin marka taasna waxyaa waxyaabaha hadda oo kusoo kordhay ayay tahay ganacsiga ayaa baaba-ay dadkii oo dhan meel walbo albaabadii way xiran yihiin marka waxyaabahaas oo dhan waxaa hadda soo kordhay ayay tahay marka muxuu ahay ayaan dhowood magaalada dhexdeeda waxaa lagu dilay wiil iska yar oo beeraley ah oo maxay ahayd beertiisii ka imaaday isagii hooyadiis la socotay la socdeen markaa la dhahay waxaa tahay shabaab ninkii asagoo warma ahi beeraley aan ahay magaalada layga weydiiyo ayaa nin askari oo micnaha maxay ahayd nimankan hadda meesha imaaday ka tirsan xabad madaxa uga dhuftay sidii ayuu ku dhintay marka hadda waxaad arkaysaa madaafiican meel laba loo dayan ayaa maalin walba magaalada isaga socoto oo hadda maalin dhoweed tuulada siigaale ayaa maxay ahayd dhib badan uu ka dhacay oo maxay ahayd guryo afar guri ah ayaa micnaha baaba'day oo burburtay hal guri haba ugu badnaado oo maxay ahayd si aada u baaba'ay marka ninna micnaha maxay ahayd sidaasoo kale feeraha ayaa firir ka galay macnaha maxay ahayd dhanka midig laakiin samabadii wax kama gaarin firirkiina hadda feerhu u dhex fadhiyaa si la yeelana malaha nin iska masaakiino beeraley danyaro iska ahaa dhibkaas waa uu jiraa wadaad kale ayadana sidaasoo kale islaan oo habeenay ah oo qof iska weynaa ayadana saasoo kale xoga ayuu ka macnaha ka maray marka firiro iyo wax badanaa galay dhibaatooyinkaas waxyaabaha hadda jira ayay tahay dadkii hadda waxaa dhacay tuulooyinkaas qax badan inuu dadkii kala galay oo macnaha dadkii ay magaalada haddana mar labaad ay macnaha maxay ahayd muxuu ahay ka kala socdaan kii xamar aado kii meelahan macnaha maxay ahayd walaayaadka soo aado dhibaatooyinkaasa hadeertaan dadkii qax iyo barakac oo cusub ayaa hadeertaan imaaday oo nimankan ugandhayska madaafiicdaas oo arxandarada ah ay macnaha ku tuurayaan cid hadda kala hadlaysa ama cid ummadii u danqanaysa dhibaatooyinka ku dhacayane ma jirto ama cid iska weydiinayso haddaan usoo gudubno dhibaatooyinka sidoo kale ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalk oo qeyb ka ah askarta kusoo duulay qeybo kamid a shabeellaha hoose oo ay ugaandheysku wataan waxaan ka warqabnaa deegaanadii ugu horeysay shabeellaha hoose ay kasoo galeen sanadihii u dambeeyey waxaa kamid a berire waxaa kamid a awdhigle waxaa kamid a jannaalo hadda ugu dambeysay kufsiga waxaad moodaa in magaalo magaalada ka dambeysa markay kusoo duulaan in ay kusii zaa-idinayaan bal arrintaa iyada ah ka waran waxaa jiro markay hadda meelaha ay kasoo galeen oo hadda ugu soo dhow markaan kasoo qaadno waxaa kamid ah sida deegaanada markaan kasoo laabno mareerey sabiid oo kale beriire awdheegle maxaan ku dhahay janaal oo hadda ugu dambeyso dhibaatooyin badan ayaa ka jiro haddii aan lay dhaac kubsi dhibaato badan oo ummadda loo geysanayo maxaan ku dhahay gabar yar oo la kubsaday ayaa jirtay oo iyada lafkeeda hore loo ceejiyo manaha sidaa ku dhimatay oo deegaanka mareeriga ka dhacday sidaasoo kale beriire manaha baawuur safar iska ah gabar iyo hooyadeed in baawuurkii saarnaa in lagu kala faraxmeeyey ayaa dhacday dhibaatooyinkaas manaha wax meesha manaha maxay ka dhacay ayay tahay maxay ahayd janaal hadda markaan kasoo laabano dhibaatooyinkaas waxyaabo ka badan ayaa ka jiro deegaano badan ayaa laga barakacay beerihii ayaan tacab ka soconin oo muxuu ahay ummadii manaa maxay ahayd waxaan horay usoo marin ayaa maanta haysato maxay maanta ummadii dhan waxay tahay ummad la barikiciyo oo loogu talagalay dhammaanteedaba qaxooti in laga dhigo ayaa micnaha nimankaas hadafka iyo ujeedka meesha ay ka leeyihiin niman hadda maamul iyo wax dana kala wata maahane ummadda inay hadda barakac kala geliyaan hadda wayna geliyeen mid kale haddana kusii hayaan tii hore imaanshahoodii iyadoo dhibaato madaafiic mincaan dhowr iyo toban qof magaalada ku dhimatay ku baabaaday janaale oo kale haddana tii iyo midda cusub ayaa hadda tahay waqti inta ay joogaan ayadoo tahay ina yaroo iska kooban
haddaan usoo laabano madaafiicda ay tuurayaan ciidamada uganda ciidamada uganda waxaan ka warqabnaa in marsii horeysay ee degmada janaale xasuuq ba-an loogu geystay waa dagaalkii weynaa ay ka dhici jira meesha haddana waxaad moodaa in ciidamadan mar waliba ay yacni duqeyn ay tuurayaan taasoo dadka reedka ku beegsanayaan marka ma la oran karaa xasuuqii halkaas loogu geystay dad yacni inay dadka shacabka ah ka argutaan doonaya waaye intaas waayo waxaa horta sadar muuqda su-aal ka dhan waxyaabaha hadda ujeeda aada arkaysid waa niman argoosi hadda ku jiro shalay micnaha maxay ahayd meeshii iyaga lagu laayay mar labaad hadda markay kusoo laabteen magaaladay dhex degan yihiin mar magaalada ay wax ku tuuraan mar tuulooyinka micnaha maxay ahayd geesaheeda ku dhuftaan hadda maanta sidaasoo kale maxay ahayd kana madfacan markay hadda maxay ahayd ku rideen dhinacan beerahan daynooy la dhaho oo kanaalka asayla iyo webiga u dhexeeyo hadda macnaha madaafiic kale oo dhinacan maxay ahayd kaytooy iyo meelahaasna laba madfacayay ku rideen laakiin ilaahay ummadda waa ka sama bixiyo waxma ka dhicin marka dhibaatooyinkaas waxa waa argoosi aan caadi ahayn waxaadna dareemaysaa meelaha manaha magaalooyinka iyo beerihii meelaha tacabka ka socdo inay beegsanayaan ayagoo manaha maanta ugula jeedo inay ummadii mar labaad ka argutaan cid kala hadlaysane ma jirto intaa waxyaabaha hadda dhibaatooyinka kusoo kordhay ayay tahay nin walbana wuxuu kuleeyahy nabad ilaalin waaye nabadii micnaha maanta micnaha maxaa waxaa la ilaalinaaba nabadda ummadda laga ilaalina maaha nabad loo ilaalinaya ma jirtee ummadii nabadii amniga iyo barwaaqada ka sugnayd ayaa nabadda laga ilaalina waxaa loo keenay colaad iyo manaha cadaawad iyo dagaal iyo madaafiic aan meel loo dayan in umadii lagu garaaco dhibka ayaa ka jiro deegaanadaas ugu dambeyntii waxaa tahay afhayeenka golaha odayaasha dhaqanka walaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose dadka shabeellaha hoose maxaa la gudboon waxaan leeyahay ummadan inay ilaahay subxaana watacaala isku xirto ilaahay isu dhiibto oo maxaailaahay subxaana watacaala ay kaashito ay gacmaha isqabsadaan maanta waad arkaysaan ummadan meel kasta la joogo inaan micnaa meelba aan loo kala dayanaynin noocba ummadda ay tahay in micnaa layska duqaynayo layska dilaayo beerihii aan la tabcanayn ummadan jannaale hadda micnaa matalan ma deegaanadaas hadda sabiid mareerey boordiile aan ku dhaha maxaan ku dhahay bariire awdheegle dad waxay ahaayeen tacabka beeraha ku tiirsan tacabkiina hadda tacabaan jirin macnaha dagaal ayaa meeshii ummadii macnaha muxuu ahaa hadda macnaha sidaas ku haysto marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala fafiruu ila allah waa ilaahay aan u laabanno ilaahay subxaana wa tacaala aan ku xirnaano annaga aan isku duubnaano mujaahidiintana gacan aan siino gacal iyo garab iyo gaashaanba aan u noqonno ilaahayna taas ayuu nagu barwaaqaynaa waxaad arkaysaan gaalo meel kasta ay joogto inuu ilaahay subxaana wa tacaala baabi'iyey oo macnaha jabeen maanta hadda maxay ahayd inay kusoo koobmeen meelaha keliya difaacyada ay ayaga joogaan marka ilaahay subxaana wa tacaala aan isu dhiibno ilaahayna aan u gacno horsano oo ilaahay subxaana wa tacala waxaana waa imtixaanaad ilaahayna waa naga dulqaadi doonaa insha allahu mar walbana oo ilaahay subxaana wa tacaala ummadda muslimka ayaa cizi iyo sharaf ilaahay subxana wa tacaala uu siinaya marka intaas ayaan u dardaarmaa insha allah bilaa towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu